wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimo qoyska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamse maxamed yarowye booqasho rasmiga kaseeti degmada diinsoor ee gobolka baay wasiirada weybasi diiranka dhawaaye garoonka diyaarado ee degmada diinsoor mas-uuliyiin isu horkahay gudoomiyaga degmada axmed aadan weyne saasaatow hadhawaayo ka qeyb ka ahay saraakiil ku tirsan laamo ammaanka qeybo shalduwan bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale anka horeyntii munaasabada kooban iteelaha ka dhawaaye weyba ku hadlay qeybo shalduwan ee bulshada diinsoor weynayo sheegan inay hadhawaayeen wasiirada salaanka bacdi me inta saaga dhawaashnaa wasiiradda wasiiradda markii eraliinagada waa qof oo reer diisoor agi asalow agi waayo isan haddiisin kasna waa qof oo reer diisoor awke ubowke dadkii oo inta saaga dhagabay ogyahan wasiirad saadhawaaw diisoor saaga dhawaaw reerka saaga dhawaaw waa diisoor waa meel degmo oo iyada wiinta waayo degmo oo nabadda jeesha horumar oo jeesha waa diisoor saaga dhawaaw diisoor beawone magaalada magaalo sanadkay dhan kale heladhuudiyo alxamdu lilah ilaahiyo mahadle haankay waddanka dhan furumi holoodaa furumen wasiir hadhawaaw kulley waddanka oo ardayda kohaysa hadda la sheegahay odayaalka bad oo horya insheeg oo badan ma dhiisrihni laakiin in waddanka kohaytan in sheegahay soo dhowow gacmo furun ha ka dhawaaw waddanka ha ka dhawaaw rul oo nibade alxamdulilah ha ka dhawaaw waxaan soo dhowaynaynaa maanta wasiiradda wasiiri shamso waxaan ku soo dhowaynaynaa maamulka degmada diinsoor dhammaantiis iyo odayaasha dhaqanka iyo ururka dhallinyarada iyo ururka haweenka dhammaantiin waxaan u baxanahay wasiiradda degmada in wax u qabato inay codka geyso waxa waliba degmada inay ka sheegto dhibaatadana ayso horkac noo dhimin inay noo dhammaytirto kolley markii inta ay ka noqoto waxaan ka filaynaa waxtar weyn oo degmada ay u qabata meeshay meeba saaga dhawaashaa wasiiradda wasaaradda haweenka shamse maxamed yarow shamse meebo keenana wadankaas saaga dhawaaw dadkaas saaga dhawaaw weelkam degmada diinsoor oo meel dheer nooga soo imaaday ayna noo imaaday inay naga garab istaagto horumarka annaka aan wadno ama diyaaran u nahay iyona degmada aan ka daadihinayno inay naga garbi sida sharaftale wasiiraddan oo na soo booqatay oo diinsoor soo booqatay diinsoor ku soo dhowow waxaad imaatay dalkaadii waxaad u imaatay dadkaadii waxaad u imaatay meel adiga iyo dawladda oo koonfur galbeed iyo maamul dawladna laga jecleed imaatay horta waxaan ku leenahay soo dhowow marwe shamse maxamed yarow wasiirka wasaaradda hanraabta koonfur galbeed iyo shacabka degmada iyo maamulkuban kuma hadnagtay hadhawaayowsha weynaya sheegtay in maalmo yaruugta iyo ku qeyb qaado doonaan arrimo ka saabsan horumarinta owlaada marka sali in magacaabay yaa qalbaga ka qobday inti ana booqashada in ka horreeyta socdaallada ana suubii doono degmooyinka koonfur galbeed intii annagata degmada diinsoor ilaahay casaa wajallaha in iin suurigeli barnaamijkun geekun oon dareerna waybuwaa sidii lan hormariyay fadi qorshaha qaran ee caruurta dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda haweenka siinwadda barnaamijkun degmooyin kale laha ku qabadi oo ku mid ahda degmada xudur degmada baydhaba degmada baraawe degmada diinsoorna way nasiiban weelatay geeka intii barnaamijkun laku qabada hooba ilaahay ar siduuna wada ogna ciyaalka geeka waybuwaa mustaqbalkii barra oo waddankum walbadan oo ciyaalka ku mamnuucee wa jara in la askareeyo mamnuuc waaye ciyaal oo geeka qaangaaran hayn way mamnuuc ee in ciyaalka tacdiilan jeysida sixun lung adeegsida la jirdila ciyaalka koonfur galbeed way xaq an leeyiina inyow waxbarasho asaasi ah helaan inyow helaan nolol fireesh ah inyow helaan caafimaad unaotaas ku duulana ka wasaarad ahaan mar kasta way diyaarangayna owlaada reer koonfur galbeed intii la horumariyo xuquuqdiyoona yoo helaan